Garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Moi International Airport ee magaalada Mombasa ayaa si diiran waxaa loogu soo dhoweeyay Ustaad Cabdulxaliim Cabdiraxiin Maxamed Xaaji oo ka soo qayb galay tartanka caalamiga ah ee Qur'aanka Kariimka ee labiyo tobnaad ee lagu qabto magaalada Al Kuweyt ee dalkaasi Kuweyt oo uu soo qaban qaabiyay amiirka dalkaasi Sheikh Nawaaf Al Axmed Al Jaabir Al Sabaax iyadoona uu kaalinta koowaad ee tartankaasi Qur'aanka Kariimka isagoo matalaya dalkani Kenya uu ka soo galay تكريم الفائزين أولا في في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد في المركز الأول عبد العليم عبد الرحيم حاجي من كينيا
halkan ayaa waxaa ku soo dhoweeyey asxaabtiisa iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a bulshada magaaladani Mombasa oo ay ka muuqatay farxad aad u sarreysa mid mid ayay salaan iyo weliba sidoo kale ismarxabeen ay ugu sameeyeen halkani iyaduna uu dareenkooda iyo farxadooda uu aad u sarreeyey maadaama uu saaxiibkood isagoo matalaya dalkani Kenya uu kaalinta koowaad tartan Qur'aanka Kariimka qaybta xifdinta Qur'aanka Kariimka uu kaalinta koowaad oo ka soo galay
cabdulcaliim cabdiraxiim xaaji maxamed oo ka soo qayb galay tartankii qur-aanka kariimka ee lagu soo gabagabeeyey dhowaan dalkaasi kuweyt oo kaalinta koowaad ka soo galay qaybta xifdinta qur-aanka kariimka ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaaladani mombasa iyadoona ay warbaahinta istaa ay si gaar ay ula hadleen qaar ka mid ahaa dadkii halkani ku soo dhoweeyey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa iyagoo ku sugan gegida diyaaradaha ee magaaladani mombasa sida tan alxamdulilah wasanalillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah alxamdulilah maanta aad ayaan u faraxsanahay shucuurteena aad ay u sareysaa waxaanu jooga walaalkeena cabdilcaliim maxamed oo noo soo galay number one tartankii oo kuwait noogu tartamayay dalkeena kenya maasha allah aada u faraxsanahay asxaabtay waa dhan yihiin sidoo kale waxaa jooga walaalkeena kale maxamed axmed asna oo tartankeeda oo noo soo qabtay number three towkadii hore maasha allah waana dhannahay aadan ugu faraxsannahay waxaanu rajaynaynaa dhalinyarta kale oo hadda soo korayaan inay iyagana sidaan ugu qaataan tusaale ugu qaataan waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa walaalkeen cabdixaliim oo ka qayb galay tartanka kuwait halkan magaalada mombasa kusoo dhaweynaynaa marka waxaa leenahay walaalkeen soo dhawow aniga asxaabteen dhammaantood waan soo dhaweynaynaa wallahi niko na furaha kede kede kwa kumpokea alakh alfadhil abdulalim abdurahim haji aliyefanikiwa kushika namba moja katika msabaka wa dunia nzima maeneo ya Kuwait, katika nchi ya Kuwait. Allahu barik lahu, Allahu yahfadhuhu wa maa walidayhi wa muallimihi wa muqriihi maa maan. Mimi sina mengi ya kusema isipokuwa ni shukrani za dhati za kwake yeye na kwa walimu wake waliomhifadhisha, nawapatia pongezi na kuombea dua Allah wahifadhi yeye na wao kwa jumla.
cabdulxaliim cabdiraxiim xaaji maxamed oo isaguna ka hadlayay halkan ayaa waxa uu sheegay in ay tahay tawfiiqda ilaahay isla markaan ilaahay waafajiyey inuu markaasi tartankaasi quraan kariimka uu kaalinta kuwaad ka soo galo waxaana u mahad celiyey waalidkiis inay qayb way ka qaateen dadaalkan maantay uu u soo hoyey mujtamaca muslimiinta ee dalkani kenya hadaladiisana waxaa ka mid ahaa sida tan bismillah alxamdulilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah magacaygu waa cabdulcaliim cabdiraxiim maxamed xaaji oo ka socda dowladda kenya una tartamay tartanka kuwait adduwaliya oo dowradeeda laba iyo tobanaad sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay wuxuu na waafajiyey kaalinta koowaad farciga xifdiga qur'aanka kariimka waa tawfiiq min allah subxaanahu watacaala wax dadaal anaga aan samaynay mise aan awoodeena iyo xeeladeena aan ku samaynay ma lahan ilaahay subxaanahu watacaala ee mahad iska leh kadib waxaan meeshaan mahad ugu daraa labadeeda waalid jazaahum allahu khayr oo qur'aanka igu soo barbaariyey kadibna maclimiinteeda dhammaan oo hooyadii ugu horeyso iyo maclimiinteeda kale sheekh cabdinaasir faarax iyo ustaad muxsin ustaad axmed muxsin daxaaba iyo maclimiin kale oon magacooda haddii la sheegin waxaa waaye aan ku shukrinayna marka ilaah subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu noo ziyaado nicmadiisa asxaabtana subxaana ilaah subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa sida wanaagsan ay iisoo dhaweeyeen in ilaah subxaana watacaala ayagana ugu abaalmariyo jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu maahan markii ugu horreysay oo tartanka qur'aanka kariimka ee dalkaasi kuweyt loo qabto ay ka soo dhalaalaan dhalinyarada soomaalida ee ka soo jeeda magaaladii mombasa sanadkii hore ee labada kun iyo labiyo labaatanka ayaa maxamed axmed maxamed waxa uu ka qayb galay tartankaasi isagoona helay lambarka saddexaad ee tartanka qur-aanka kariimka dalkaasi kuwait maxamed cabdi bowtaan warbaahinta istaa garoonka diyaaradaha mo international airport